bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga laandalus waxaa ka mid ah dhegaystayaal dowladda xabashada etoobiya ayaa dalbatay in la siiyo magdhow kumanaan askari oo looga dilay soomaaliya darteed muddadii ay ka tirsaneed isbahaysiga kufaarta afrikaanta faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dad isku qoysa ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhismo ay degnaayeen oo ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho weeraro lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askarta aybiinaha oo isku soo dhiibay wilaayada jubbooyinka iiska horumaad u dhexeeya maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo ka kala amaarqaadka kooxda ridada soomaaliya iyo mid ka mid ah maamul goboleedyada shaarirdirarka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gurmad isugu jira lacag qaybin iyo adeegyo caafimaad ayaa la gaarsiiyey bulshada fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka mid ka mid ah waalidiinta dhallinyaradii ay kooxdii ridada tababarka ciidan u geysay dalka eritreya ayaa sheegay in wiilkooda nolol iyo geeri midna lagu la'yahay
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriga qodobadii warka duurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii dhan dowladda xabashada etoobiya ayaa dalbatay in la siiyo magdhow kumanaan askari oo looga dilay soomaaliya intii ay ka tirsaneed isbahaysiga kufaarta afrikaanta maahir maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya dowladda xabashada etoobiya oo ka mid ah dowladaha duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya islamarkaana qaybta ka ah isbahaysiga atmis ayaa dalbatay in magdhow laga siiyo ciidamo fara badan oo looga dilay dalka xukuumadda adis ababa ayaa midooda gaalada afrika u gudbisay codsi ay ku doonayso in lacag magdhow ah laga siiyo askartooda lagu laayay soomaaliya iyo askartii ku naafoobay dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartii looga laayay soomaaliya iyo kuwa ku naafoobay tan iyo sannadkii labada kun shan iyo tobankii ilaa labada kun saddex iyo labaatan ayay dowladda xabashida etoobiya dalbatay in la siiyo magdhowgooda islamarkaana kuwa dhaawac ah loo qoro gunnooyin joogto ah etoobiya ayaa dhowr bilood ka hor waxay ugu yeeraan ururgaaleedka qaramada midoobay u dirtay qoraal ay ku dalbatay in magdhow laga siiyo askar fara badan oo looga dilay soomaaliya ilaa iyo haddana aysan helin jawaab cad oo ficil loo bedelay kumanaan ka tirsan ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dilay soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro badan oo lagu dhigbixiyey la beegsaday ciidamada etoobiyaanka ah ee dalka duulaanka ku jooga waxaana u dambeeyey weerarkii taariikhiga ahaa ee bishii sebteembar ka dhacay duleedka degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool howlgalkaas oo lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo askar etoobiyaan ah faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaasi warbixin kale oo ku saabsan weeraro lala beegsaday murtadiinta oo ka kala dhacay qayba ka mid ah wilaayaadka banaadir shabeellada hoose waxaaynu hayaa suheyb cabdulaahi waxaa isi soo tarayaa xogta laga helayo weerar qorshaysan oo ka mid ah oo ciidamada mujaahidiinta ay u dhigeen maliishaad murtadiin ah oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar dhabagal ah ay u dhigeen maliishaad murtadiin ah oo ku socdaalayay aagaarka deegaanka sabiid oo ah deegaan hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi ku qabteen shan askari oo murtadiin ah kuwaasoo xilligaani ku jira gacanta mujaahidiinta waxayna sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay qaniimaysteen tirahub ah sidoo kale mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus oo safmareen ah ay ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta ee elboorka degmada baraawe deegaanka buurculow iyo laanta buure waxaana deegaanadaasi ka dhacay dagaallo culus oo laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan dhanka kale qarax ka dhacay deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday maliishaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah laba kale oo isla ridada ahna waa lagu dhaawacay qaraxaas ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii sii kordhiyey weerarada lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta sida wadajirka ah duulaanka ugu soo qaaday isku dhaqanka shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid suhayb dad isku qoysa ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhismo ay degnaayeen oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho alba warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abuu xasaan dhacdadan oo ahayd mid xanuun badan waxay saaka salaadii subax kadib ka dhacday degmada kaaraan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay dhacdada timid kadib markii uu soo dumay dhismo dabaq ah oo laga dhisayay agagaarka isgoyska sanca ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadan ku dhintay saddex qof oo dhammaantood dumar ahaa kuwaasoo deganaa meel u dhow halka uu dhismaha kasoo dumay haweenay ka mid ahayd dadkii goobjoogga ahaa ayaa warbaahinta la hadashay iyadoona ka warbixisay sida ay wax u dhaceen iyo inta uu khasaaraha la egyahay dhibaa iska dhacay saaka ilaahay idinkiis waaye ilaahay wuxuu soo reed qaada ma yimaadaan derbigaan anigu soo dumay caraa gadaa looga soo shubay saddex qofoodaa ku dhimatay waa kaasaas labaiyo tobanka subaxnimo haddaan salaad dukana kabacdian guriga kusii naqana waa seexanay kabacdi oo amarka dhacay magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaya dhismayaasha dabaqyada ah ee la dhisayo iyadoona sidoo kale ay jiraan kuwo qadiimi ah oo mararka qaar sababa inay soo dumaan khasaarana ay geystaan mahadsanid abuu xasaan kataib al akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo askar taayibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada jubbooyinka xarse cabdiqaadir ayaa ahaya tafaasiisha warkan waa qaybta saddexaad muuqaalo kataab al akhbaariya kusoo gudbinaysa toobadkaanka askar ka soo goostay safka malishaadka maamulka ridadaha jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan degmada baardheere ee wilaayada gedo taa'ibiinta ka soo muuqanaysa filimkan ayaa tiro ahaan gaaraya ilaa lix toobadkaanyaal ah oo ay u suura gashay in lagu soo dhoweeyo wilaayaadka islaamiga magacay waa maxamed cabdi yuusuf ka yimid degmada baardheere haatanna la joogo walaayada islaamka waxaana la ii soo dhaweeyey si aada u qurux badan oo nabadgelyo ay ku jirto naxariis ay ku jirto walaaltinimo ay ku jirto anigoo ay magacayga maxamuud cabdisalaad ku dhashay degmada jamaame waxaan ka imid degmada baardheere waxaan usoo galay walaalaha mujaahidiinta si sharaf leh oo karaamo leh oo bili-aadan sidii loo soo dhaweeyey leh ay horta ii soo dhaweeyey magacayga waa liibaan maxamed cali cadaan waxaan ka imaada magaalada muqdisho waxaana tagay degmada baardheere waxaan u tagnay tababar ay ka furanayaan qolooyinkan ridada oo markii baardheere aad tagnay waxaa lagu soo dhaweeyey xero ku taaloolda a d c kabacdi xeradii markii muddo joognay soddon iyo toddoba maalay ku dhowaad salaad la-aanta iyo fiqsiga alla kafogaashada taallo waxaa go-aansan inaan usoo hajirno walaayada jubbooyinka waxaan lagu soo dhaweeyey si wanaagsan oo gacmo furan oo farxad lehna lagu soo dhaweeyo islaamnimo leh magacayga waa bashir maxamed axmed oo ka yimid baar dheere xerada a d c walaayada si fiican noo soo dhaweysay si nidaamsan ixtiraam diin iyo wanaag sharaf iyo karaama intaba ku jirto maxamed cabdi xuseen oo haddeer ku sugan degmada jilib kana soo tegay degmada baardheere walaayaduna aada iyo aad bay igu soo dhaweeyeen degmada jilib waana ku mahadsan yihiin magacayga yuusuf cismaan cabdiraxmaan marka hore waxaa ka soo goostay oo iska soo dhiibay dowladda ridada khaasatan waxaa ka soo baxay xero ku taalo degmada baardheere haddana waxaa joogaa walaayada islaamka gudaheeda si gacmo furan oo maarata wax dhibaato aan lahayn oo jiidjiid iyo xerag iyo maaragta caburin aysan jirin ayaa lagu soo dhaweeyey sidoo kale askartan taa'ibiinta oo ka sheekeeyey xaaladihii ay soo mareen intii ay ku jireen safka cadowga waxyaabaha ku dhiirigeliyay in ay isaga soo baxaan murtadiinta ayaa sidoo kale kadib soo dhoweyntii loo sameeyey waxa ay baaqiya toobadkanaha u direen maliishaadka ay kaga soo tageen degmada baardheere wallaahi baaq waxaa ugu dirayaa wax ka wanaagsan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo tiirka ilaahay in la qabsado wax ka wanaagsan ma leh inay ka soo tagaan meeshaas ee imaadaan walaayooyinka islaamiga ugu baaqa nin iimaankiisa tegi maba la soo celi karaba kii iimaankiisa dhab yahay sida anaka camal hadda oo tawfiiqda ilaahay na haleysiiyey sidoo ilaahay anaka noo haleysiiyey horta allah uu haleysiiyey inay kasoo baxaan aan jeclaan lahaa ee gacanta mujaahidiinta ay isku soo dhiibaan meel waxba lama dirsanaayo mujaahidiinta niima baahno wax kitaabka difaaca waa buuxaan laakiin idinka lafihiina saan leh ku dhimana ha waxaa u diri lahaa in waddadii aan marnay ay soo maraan ay toobada soo raadiyaan meel laysku soo jiro lama yaqaan naftan
filimkan ayaa qayb ka ah silsilad ay kataab al ikhbaariya kusoo gudbinayso toobadkaanka askar ka soo goostay maamulka ridadaha jubbaland kaasoo fadhigiisu yahay magaalada kismaayo mahadsanidta xaaris iska horumaad u dhexeeya maleeshiyaad murtadiina oo ka kala amarqaata kooxdii ridada soomaaliya iyo mid ka mid ah maamul goboleedyada shaardirarka ah ee koonfur galbeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cazaam carafaad ayaa sii amaqaadaya warbixintan iska horimaadkana u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan ridada balse ka kala amarqaata kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashadala dirarka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaanka jasiira duleedka magaalada muqdisho iyadoona murtadiinta iska horimaadkaas ay iskaga dileen laba murtad mid kalena ay iskaga dhaawaceen gudoomiyaha maamul goboleedka gaalaraac ee koonfur galbeed ee ugu magacaaban gobolka shabeellada hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyey kooxda ardada inay weerar kusoo qaaday maleeshiyoodkooda ku sugnaa deegaanka jasiira kana dileen sargaal hal askarin ay ka dhaawaceen maanta dhacdo foolxun fool aad iyo aad u foolxun ayaa waxay ka dhacday deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose taasoo lagu beegsaday ciidamada minishibiyada dowladda koonfur galbeed oo halkaasi ka shaqaynayay ciidamadaasi waxa ay ka shaqaynayeen kastamka dowladda koonfur galbeed ay ku leedahay deegaanka jasiire ee gobolka shabeellada hoose waa ciidamo manshibiya aan u soo xulnay in ay ka shaqeeyaan qaadista canshuuraadka ayay ahaayeen balse saakito ayaa waxaa weerar gardaraa oo aan geed loogu soo gambanin waxaa ciidamadii minishibiyada ahaa ee canshuuraha qaadayay waxaa soo weerareen booliska gobolka banaadir khaasatan ciidamada haramcad shalayto ayaa kulan waxaan la yeelanay taliyaha booliska gobolka banaadir oo aan kala hadalnay arrimo gardaraa oo beryahan oo dhanba ay ciidamada gobolka banaadir booliskiisa ay ku wadeen gobolka shabeellada hoose ee dowladda koonfur galbeed markaan la hadalnay oo aan ku niri kastamkaasi waa kastam dowladda koonfur galbeed ay meesha ku og tahay wuxuu yidhi gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada hoose intaba anaa maamula waana qaadayaa kastamkaasina meeshaasi ma uu sii oolayo si kastay ahaataba waxaa maanta duhurkii kadib aan nala soo gaarsiiya dhiiladaani dhacday oo ah in ciidamadii inta weerar lagu qaaday dharaar cad ayadoo loo wada jeedo in lasoo dul istaagay ee xabad lagu bilaabay midna la dhaawacay midna lagu dilay sarkaalkaasi naga dhintayna waa sarkaal ka tirsan dowladda koonfur galbeed minishiibiyadeeda khaasatan gobolka shabeellada hoose khaasatan jasiira ciidamada ka shaqeynaya ayuu ka mid ahaa deegaanka jasiira duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa muddo ka tagnaa muran u dhexeeya kooxda ridada iyo maamul goboleedka ashaadala dirarka ee koonfur galbeed murankaas oo ugu dambeyntii sababay iska horimaad dhex maray maleeshiyaadkaasi oo sargaal iyo askari iskaga dileen tiro kalena iskaga dhaawaceen mahadsanid cazaam gurmad isugu jira lacag qaybin iyo adeegyo caafimaad ayaa la gaarsiiyey bulshada fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamame ee wilaayada jubbooyinka siduu warbixintan inoogu hayo walaalka cabdiqani maxamed gurmadkan oo isugu jiray baaritaano caafimaad iyo deeq lacageed islamarkaana ay iska kaashadeen isbitaalka guud ee degmada jilib iyo jamciyadda al ixsaan ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaada webiga ah ee deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame in ka badan saddex boqol oo qoys oo biyaha webiga iyo daadadka roobka ku barakacay ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan oo isugu jiray deeq lacageed iyo baaritaano caafimaad iyadoona la siiyey daawooyin dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan oo qaarkood la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka warbixiyey gurmadka lasoo gaarsiiyey iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal gacan kula dagaalamayso cadowga allaah gacanta kalena ugu gurmanayso walaalahooda muslimiinta ah waa hagaag dhegaystayaal halkan waa deegaanka lagu magacaabo koonyi guduud ee duleedka dhanka waqooyi ee magaalada jamaame waxaa ku sugan boqolaal dadweyne muslimiin ah kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadooda kadib markii saameyn ay ku yeesheen biyaha fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmaday qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maanta halkan waxaa ka soconaya gurmad laba nooc isugu jira ee nooca koowaad oo ah gurmad dhanka caafimaadka ah baaritaano iyo dawaqaybin loo sameynayo dadka muslimiinta ah sidoo kale gurmad kale oo dhanka maaliyadda ayaa jira oo hay-adda jamciyadda ixsaan alkhayriya dadka muslimiinta ay lacaga siinayso ee qoysaska muslimiinta ah ee deegaanadooda ka soo barakacay insha allahu tacaala qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee gurmadka loo sameynayo ayaan insha allah wareysiyo kala duwan la yeela doonaa hadduu rabbi ogolaado maryam maxamuud maxamed daawa laysii cunug yaroo xanuunsanaya abate daawaalisi oo korinyuc u roon marka intee ka timid adiga naftaaquur biyaan soo weerar inaa kusoo cararna alxamdulilah amuk xanuunsanaay daawa la siiye maantan alxamdulilah waxaas rajeynanana sii daawo qalijiya la siiye cunuga oo korka oo ku bukanaa wate magacey muumana axmed ciise liira waxaan joognaa kuwan gaduude waxaan soo qaatay daawooyin oo bulkiiti iyonte kanoo isagane goryaanloo aa laga soo helay adeer salaamu calaykum calaykum salaam maxamed mukhtaar kun guduud la dhaho duur allaan joogaa biyaangi soo qaxiyeen haye marka aniga carruurtay duurkaana ku jirnaa hoode waxaan la siiyey afartan dollar farxadaan dareensanaa farxad kheyr alla siiyo Aa, kheyr alla siiyo walaalhey magacayga maxamed cabdicali maxaad waxaan ku suganahay kuwi gaduud naftaaquur biyo lacag ay soo gaartay afartan doolar waxaan ku fikirayay sidaan ku heli lahaa oo tan iyo markii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga gurmadka fatahaadaha oo si toos ah uga howlgalayay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa gurmadyo kala duwan oo isugu jira raashin qaybin daadgureynta qoysaska ay biyuhu hareereeyeen qaybinta marakaneecooyin daawo qaybin iyo dib u dejinta barakacyaasha loo sameeyey kumanaan qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka dalka mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaradii kooxda ridada tababarka ciidan u geysay dalka eritrea ayaa sheegay in wiilkooda nolol iyo geeri midna ay ku laayihiin cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo faahfaahinaya qoysaskii dhalay dhallinyaradii lagu daadgureeyay dalka eritereya ayaa ka calancalaya dhibaatooyin xoogan oo carruurtooda ku haysata xeryaha waddankaasi eritereya mid ka mid a waalidiinta carruurtooda ee kooxda ridada soomaaliya u qaaday dalka eritereya ayaa ka sheekaysay dhibaatada xanuunka leh ee laga soo wariyey wiilkeeda iyo waxa ay kala kulantay kooxda ridada gaar ahaan madaxa kooxdaas murtadiinta xasan gargurte hooyadan ayaa sheegtay in wiilkeeda lagu magacaabo ayuub xuseen hadda aan wax war ah laga haynin meel uu ku dambeeyo iyadoo weliba intaasii raacisay in laga qaatay lacago madax furasho ah oo gaaraysa ilaa iyo afar kun oo dollar wiilkeyga waxaa la dhahaa ayuub xuseen mursal wiilkeyga lama keenin aa maalin maalmaha ka mid ah aa laisoo wacay marka laisoo wacay waxaa liigu dhahay ilmo badan aa xilligaas aa soo goosan jireen ilmihii markay soo goosteen aa arkay ani xataa qaar ka mid a ilmaha waa arkay bes markaan arkay lambaraa liiga soo wacay oo lambar etoobiya oo soomaali ahayn lambarka marka liiga soo wacaa liigu dhahaa lambarkan wiilkaaga annagaa heeno ee lacag madax furashaa ka rabnaa waxaan dhahay wiilkay ilahadashiiya wiilkii waa la ii diiday in lahadashi tirii dhe saddex beri aa haysataa liigu dhahay haddaa saddexdaas beri aa lacagtaas aa ku keeni weysa wiilkaaga waa dilaynaa bes markii dambe markii sidii liigu dhahay meelaa istaagaa waayey waan qayliyey waan ooyey meel walbaa tagay lacagtii ayaday saddex kun iyo toddoba boqolay ahayd lacagta afar kun ku dhowaaday ahayd lacagtii marka waxaa raadiyey dadaa raadiyey lacagta wax deenaan ku helay waxna waa la ii soo aruuriyey lacagta maalintaan dhiibaayay aan lacagtaas lambarkaas aa ku shubaaya waa faraxsanaa laakiin daqiiqada kabacdi ah mugdiyaan galay lacagta markaa aan diray lambarka dhan waa liiga dansaday bes lambarka marka liiga dansaday lacagtina ay iga maqan tahay wiilna aanay haynin kabacdi anoo sas u murugaysano ooynaayo oo ii sheegaday wax aan qabtay waxaan sameeyey aan la'sanahay aan markii dambe annagoo bannaan baxeen uu noo wacay madaxweynaha waa la kulannay waa arkeen ballanqaadu ii sameeyey wuxuu dhahay wiilkaaga nolol iyo geeri anaa iga taqaanaa wix hadda ka bilaawd anaa kuu soo sheegaayo si shaqsiyoo ii dhahay lambaroo iga qortay lambarkiyaa laiga qoray lambarkii markii laiga qoray ani magaceygii iyo lambarkeyga iyo wiilkeyga magaciisa saddexaan iyo lambarkiisa lambarkiisa meeshuuba ku qornaa oo horeyba u haayeenba lambarkeygaa laiga qoray ana lambaraa la isiiyey lambarkan waxaa la yidhaha marka maama miyaa lambarkan nagala soo xiriir adi laba bilood camal markay kasoo wareegatay lambarkii waa wacaa laygama qabanayo fariinaa u diraa laigama soo jawaabayo ciidamadii kumanaanka soomaalida ahaa ee la geeyey dalka eritereya si halkaas loogu soo tababaro ayaa qaar badan oo ka mida maleeshiyaadkaas lagu soo celiyey waddanka iyadoo loo adeegsaday dagaalada laguna dayacay furmaha hore ee dagaalka kuwana kooxda riddada waxay u weysay cunto iyo dhar ay siiso sida kuwii ugu dambeeyey ee uu xasan garguurta kala diray iyo kuwa kale ku maqan dalka eritereya oo dowladdaas ay u haysato madax furasho siyaasadeed marka laysku soo uruuriyo waalidiinta dhashay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhibaataysan dalka eritereya ayaa dhowr jeer ka hor bannaanbaxay madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya mana jirto cid dhagaysanaysa cabashadooda ku aadan sidii ay u heli lahaayeen ubadkooda kaga maqan waddankaasi eritereya waad mahadsantaha walaalka rabbaani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalosa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu